dhegeyse cabdi yuusuf waxaad shabakada wararka ciyaag dhoodka faahfaahin ka siisaa dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka balhadhac ee aada weerarka ku qaadeen sidee dagaalka soo dhacay
umada siine sheegayay in nimanka lagu dhintay oo dhimashadooda lala marayso dhaawicna afar yahay taas waxbaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey in hadda dhaawacoodii ugu dambeeyey afar iyo tobanka lahubo uu yahay dhimashaduna ay shan gaadhayso ma garan
idinka dhinacaaga maxaa soo gaaray khasaare ciidanka adigu aada wadatay
wax khasaare ah oo soo gaadhay haba yaraatee ma jiraan nin firir soo gaadhay iyo kuwo indhe sun iyo qayqi dha oo wax la sheega ahayn wax mooyaane wax haba yaraatee dhaawac lagu sheegaa nama soo gaadhin intaana ilaahay baa ugu mahadnaqaynaa ciidanka iyagiina ciidan haatan bartoodii ka wada hawlgeliya weye insha allahu
kayse dagaalku ma ku dhafo ka dhaqaaqi buu ahaa mase magaalada caadi baad usoo gasheen mase lug ayaa ku timaadeen bal dhegeystayaasha u kala sharax
adeero anaga magaalo mana tagno mana gallo waxa weye waxaanu eeganaa fadhiisiimada cadowga dagaal qorshaysan oo habaysan oo abaabulo baanu kusoo qaadnay xalay saqdii dhexe marka dagaalkiina sidii loogu talagalay baa uu fulay ilaahay baa mahad leh waana fadhiisimadooda magaalada may ahayn taana dee tignikadii waad ogtihiin oo laba gaarida waxyeeladii iyo ama laga gubay ama waxyeelo weyna gaadhay dhibashadii waa intaa idin sheegay oo hadda shantaasa intaa warka dhexdooda laga helayo dhaawaca inta leedahay waa afar iyo toban waana soo badanaysaado dee weli warku waa goor horaan u malaynayaado insha allahu berri wixii ka dambeeya afkoodaynu ka sugaynaa wixii saraakiil ka dhintay iyo dadka ka dhintay tiradooda iyo faafaaintooda gadaal baynu ka ogaanaynaa haddeerna dhaawacyadii dhinaca oog bay ula dhaqaaqeen baa laleeyahay kayse waxaa jirtay in adiga iyo ciidankaaga iyo ciidamada kale ku sugan dhalaamo cune muddooyinkan aad kala maqnaydeen maxaad isu wada raaci weydeen oo dagaalka wada geli weydeen bal dhegeystayaasha faahfaahin ka sii arrintaas
hadeero dee ciidamada esaski waa badan yihiin jiiduna waa ballaaran tahay anigu waa guuto gaara oo shaqo gaara oo baan wataa taliskii ciidanka hawdka guutada hawdka ka dagaalanta ayaan horjoogo waayo oo adoogtii marka waxa weeyaan annaga guutada iyadu badanaa indhaha horey joogta oo degaankeedu yahay oo shaqadeedu tahay taasaana keenta had iyo jeer in dagaalada hore ku dhacaan ama iyagu ay bilowdo ciidamaduna waa isku mid oo way isweeshanayaan waxayna tahay dagaalku marba dhinac buu ka furan yahay hadda safka hore ee aan joogno unbaa dagaal ka furan yahay iyagana taakulaintooda iyo inay shaqadooda qabsadaan waa rajeynaynaa dee waa waxa loo abuura bay la tahay kayse intii arrimahani soo cusbanadeen indhawaalaba intee jeer adigu dagaal qaaday ciidankaagu dagaal qaaday
de hadda anaga ciidan dagaal rasmiya oo weyn waxaan kii laba iyo labaatanka bishii shanaad ayaan ugu dambeeyey xalay baa koob iyo labaatan noo ahayd dagaalkii ugu weynaa ee kalena kii xalay u ahaa marka insha allahu guutaduna dee marba markay dagaal noocana qaato waxay u baahan tahay nasin iyo baaraandeg iyo barnaamijyo horle in loo dejiyo marka waa jira saamo iska hor yimaada oo iyagu isbaabacsada laakiin dagaal muhiim oo kafool kafoola kii xalay iyo kii bishii hore udul gudaheeda ka dhacay u ahaa kayse shalayta wararkii qaran waxay leeyihiin waxaad kulan yeelateen garaad jaamac garaad cali iyo garaad garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale iyo isma kale maxaad ka wahasheen ma is aragteense
garaadadu ciidamada u yimaadeen waa u duceeyeen waa soo booqdeen inta taliska ee marka ay la joogtay u yimaadeen ciidamada jiida hore jira sidaas way maqnaayeen oo gagooyay jireen oo howlgalladoodan iyo shaqooyinkooday ku maqnaayeen hadday noo yimaadeenna dee waxay eegayeen bal hawshii ay noo soo direen ee ay ku baaqeen ee dalka ay ku hogaaminayeen inaanu wadadeedii ku taagannahay iyo inaananaan ku taagnayn waa haddii ay arkeenna waana baarigeen way ku farxeen waa noo duceeyeen ducadoodii shalay a garaadada aan ka hellayna waxaan u malaynayaa taa nasriga xalayna siisa inay tahay maxaad hadda qorsheynaysaa oo aad leedahay tallaabada kale tan kugu xigtay maxay tahay
in sha allahu tacaala haddii ilaahay nala aqbalo oo haddii waxaanu rajaynaynaa haddii ilaahay no noo aqbalo in irbaaxadii xalay mid ka weyn aanu ku dhufanno sida ugu degdega badan iyo goorta ugu wanaagsan
waxaa jirtay amaynu ognahayba in ciidamada s s c aanay lahayn taliye buuxda ninkastoo adiga hore lagugu magacaabay maxaa isbedelay taliye ma adiga baa hogaanka sii ah mase rag kalaa jira
adeero anigu qolyaha xilka raadiye ama u haraadan mayi anigu jabhad baan ahay jabhadkii ugu horreeya ayda soo galay baan ahay aagga hawd baan soo galay welina aaggii hawd baan ku jiraa wax xil oo haatan anigu anuhun guri qaba iyo wax la eriye iyo wax la bedele toodna warumahayo waxaan u malaynayaa in arrinta xay wanaaggeedu u yahay in la shaqeeyo oo dalka la xoreeyo maanta inaan xil iyo taliye iyo taliyayaal iyo aan loo baahnayn baan u arkaa inay u baahan tahay waxqabad iyo in laga wada hadlo see wax loo qaban karaa oo xaaladan loo wajihi karaa oo keliya
kayshe cabdi yuusuf dad badan baa isweydiinaya oo dadka siyaasadiina dadka qaar siyaasada falaqi waxay leeyihiin raje intee lag ayaa laga qabi karaa in laascaanood gacanta dib aad ugu soo celisaan bal noo sadex arrintaas
adigu waa su-aal aada iyo aad aan runtii degdiida ule waxa weeyaan annaga dadka sool sanaag iyo cayntiga waa beelo beesha kuwana haystaana waa beel soomaali lama arag beel beel haysata waxa weeyaan hadda inta dadka yaga damiirkooda iyo tabartooda iyo dhaqaalahooda iyo xoogooda iyo maagkooda ay ka mideeyaan baa lagu tashan karaa waxaan qabaa haddii insha allahu tacaala shacabka dibadda iyo guud ay ka dhegaysanaya ay ka midoobaan arrinta oo uuhaada iyo beenta iyo kuwan dagaalka ku bakdin gelinaya ama kuwa u macmacaaninaya ama kuwa nabadda iyo waxa ka hadlaya ay iska dhinac iska dhigaan oo la wajaho jihaadka la wada wajaho inayna toddoba cisho lagu qaadanayn baan qabaa wallahi waxaan qabaa inayna wax weyn qaadanayn haddii sida xaaladdu tahay loo wajaho dadku jihaadka soo wada galo nin walba oo degaankan u dhashay uu waajibka saaran uu garto ama oo uu ka qayb galo ama maskaxa kaga qayb galo ama maal ha kaga qayb galo ama muruq ha kaga qayb galo intaasaan qabaa wax dheeraanayana ma aha waa intan oo loola sii dhawaado un adiga iyo ciidankaaga markaa aag gaar aad hadda idiin qorsheynaysaa inaad ka dagaalantaan oo aad dagaal ka wajahaysaan
annaga waxaa noo qorshaysan meel allaala meesha ay ciidamadaasi ka joogaan gobolka saddexda gobol sool sanaag iyo cayn meel allaale meeshii aan doono ayaan ka falgelayaa oo aan ugu tegaya annaga iyo guutadatan guutada ismaaciil mire meel allaale meeshay doontay ka jihaad ka gelaysaa haddeerna dagaalku aag buu ka furan yahay aaggaana dakka soo gaba dadka waxaan u dirayaa marka hore aan u salaamaya dibad iyo gudobole assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay bulshada s s c ha noqoto bulsho xaqiiqo ku nool ha noqoto bulsho run ku nool oo ha noqoto bulsho dareesan dhibaatada dalkeeda iyo dadkeeda lagu hayo ha garowsato inaynan jirin qabiil qabiil xukuma ha garowsadeen xaaladan inay tahay xaalad jihaad xaalad sharci tii islaamka iyo diinta islaamkuina fartay inay tahay ha darowsadeen ninkii dhintay inuu janno tegayo kii maalkiisa ku bixiyana ay sadaqo tahay waxaan leeyahay walaalayaal maraq maankiina iyo muruqiinaba mideeyo oo dagaalka aynu wada wada wajahno oo nin waliba meeshuu joogo dibada iyo gudaba ha u sara istaago sidii degaanka loo xorayn lahaa midnimada ummadda soomaaliyeedna loo badbaadin lahaa kayse cabdi yuusuf oo ka mid ah saraakiisha ciidamada s c u warramayay shabakada wararka ciyaar dadka aad dhamaysan kayse